Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed ee sida weyn u martigeliyay dagaaladii sokeeyay muddadii uu dalku burbursanaa ayaa waxaa marba marka ka dambeysa laga dareemayaa horumaro dhanka nabadda ah taasoo ku timid iskaashi xooggan iyo wada shaqayn ka dhexeysa laamaha amniga iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo dhalinyarada magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay marxaladihii ay soo martay magaalada Kismaayo iyagoona bulshada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda.
wada shaqaynta dhabta ah ee ka dhexeysa ciidamada iyo dowladda taasna waa soo dhoweyneynaa waxaana rajayneynaa qof kasta oo bini'aadana noloshiisa waxa ugu horey u baahan yahay waa amni haddii amni la waayo nolol ma jirto marka amnigu waa furaha horumarka waa furaha horumarka dhaqaale mid bulsho iyo mid siyaasadeed intaba dhammaan dadka waxaa ku wacyigelinaynaa inay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin laamaha amniga qof allaale qof qof kasta mas-uuliyad ayaa saaran mas-uuliyad amni ayaa saaran haddaad tahay qof shacaba mas-uuliyad amni ayaa ku saaran haddaad tahay qof askariyana mas-uuliyaddaas oo laba jibaaran ayaa ku saaran sidaa darteed qof kastoo muwaadinah waxaa kula talin lahaa inay ka shaqeeyaan amniga laamaha amniga lasoo wargeliyo qof kasta oo arka wax amniga khalkhal gelin kara
waa meel hadda rabcamee saxmadda iyo magaaladu say u kala socoto waad ujeeddaan waa meel ammaankeeda boqolkiiba boqol uu wanaagsan yahay alxamdulilaah taasoo lagu helay laamaha ammaanka iyo dadweynaha oo maaragtay wada shaqayn ay ka dhexayso magaaladuna nabadgelyadu aad bay u wanaagsan tahay aad iyo aad bay u fiican tahay wax dhib oo ka jirana magaalada ma jiro saacaddaa rabtaa la socon karaa magaaladu waa nabadgelyo xilligii wakstaad maaragtay masaajida la aadi karaa la cibaadaysan karaa alxamdulilah xamdan kaiiran aad iyo aad bay mahadsan yihiin